أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon taliska howlgalka saliibiyiinta maraykanka ee afrika ayaa sheegay in dib u gorasho guud uu ka sameynayo qaaradda afrika dowladaha askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa codsaday in laga bixiyo ku dhowaad boqol milyan oo doolar oo deyn ah xilli uu isbahaysigaasi wajahayo dhaqaale la-aan baahsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya madaxa kooxda iridada soomaaliya ayaa la sheegay inuu isku dhiibay waxa lagu yeero gaalada caalamka isagoona qorsheynaya inuu kulan la qaato mucaaradka beelodiga wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa hadiyado xolan oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay sideed iyo labaatanka bisha dulqacada kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan taliska howlgalka saliibiyiinta maraykanka ee afrika ayaa sheegay in dib u gorasho guud uu ka sameynayo qaaradda afrika haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare taliska ciidamada maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inuu ku fashilmay howlgalladii uu ka waday qaaradda afrika gaar ahaan dalalka muslimiinta waxa uu ku dhawaaqay inuu bedelayo istaraatiijiyaddiisii hore islamarkaana uu awoodda saari doono amniga dalkiisa isagoo saaxiibadiisa afrikaanta ugu baaqay inay isku tashadaan sida ay warbaahinta caalamku soo tabiyeen saacadihii lasoo dhaafay waxaan u baahannahay inaan gaarsiino xulafadeenna afrikaanta heer ay howlgallo madax bannaan ku fulin karaan ayuu yidhi jenaraal michael langile oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada maraykanka ee afrika isagoo waraysi siinayay wakaaladda wararka ee society bares taliyaha africom waxa uu tilmaamay inay ku rafaadeen howlgalladii ay ka wadeen dalalka muslimiinta iyo weliba guud ahaan qaaradda afrika waxaana uu sheegay in tallaabadani ay u qaadeen si loola wadaago culeyska iyo dhibaatadii ka haysatay furimaha dagaalka warbaahinta maraykanka oo si weyn u qaada dhigaysa tallaabadan ayaa sheegtay in qorshayaashii hore ee maraykanka ee ku saabsanaa dhinaca ammaanka ee isku xirnaanta difaaca iyo diblomaasiyadda ee xulufadiisa afrikaanta uu maraykanku u bedelayo baaqyo ku talinaya in dalalkaas ay samaystaan isbahaysiyo si ay u maareeyaan amnigooda tallaabadan uu maraykanku dhabarka ugu jeediyey wakiiladiisii afrika oo lagu sheegay kuwo taag daran islamarkaana uu awoodda ku saarayo xoojinta danihiisa gudaha ayuu taliyaha africom ku sheegay in ay tahay mudnaanta wasaaradda difaaca ee madaxweyne donald trump waxaan hadda awoodda saaraynaa mudnaantayada gaarka ah iyo ilaalinta gudaha maraykanka ayuu yidhi taliyaha ugu sarreeya ciidamada maraykanka ee afrika maru dhowaan tababar u soo xirayay ciidamo ka kala socday afartan dal wakaaladda wararka ee a b ayaa sheegtay in tallaabadan cusub ee maraykanku ay timid xilli calooshadu shaqaystayaasha afrikaantu ay yihiin kuwa aad u liita halka awoodaha ka soo horjeeda ay si weyn isku fidinayaan waxaan aragnaa afrika in ay tahay xarunta alqaacida sidaas waxaa yidhi sarkaal sare oo maraykan ah oo ay soo xigatay ee society bares kaasoo codsaday inaan magaciisa la sheegin isagoo intaasi raaciyey in laamo goboleedyo cusub ay samaysanayaan mujaahidiinta alqaacidda sida ay warbixinteedu ku sheegtay wakaaladda wararka a b qaybo ka mid ah bariga iyo galbeedka qaaradda afrika ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afar iyo labaatan noqday meelaha ugu daran ee ay ka dhacaan howlgallada mujaahidiinta iyadoo in ka badan kalabar howlgalladaasi ay ka dhaceen saaxilka galbeedka afrika sida ay sheegtay hay-adda cilmi baarista institute for economics and peace hay-addan oo ururisa tirakoobka dilalka ay mujaahidiintu fuliyaan ayaa sidoo kale xustay in mujaahidiinta al-shabaab ay howlgalladaasi ku dileen boqolkiiba lix maleeshiyaadka kooxda riddada iyo askarta kufaarta afrikaanta taas oo ka dhigaysa ayay tiri daraasadu dalka ugu dhimashada badan kufaarta afrikaanta marka laga reebo saaxilka maruu taliyaha africom soo hadal qaaday arrimaha soomaaliya iyo saameynta isbedeladan ay ku yeelan karaan waxa uu tibaaxay in maleeshiyaadka kooxda riddada ay aada u liitaan oo ay la daaladhacayaan iska caabinta weerarada uga imaanaya waxa ugu yeeray argagixisada al-shabaab mahadsanida caliyare dowladaha askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa codsaday in laga bixiyo ku dhowaad boqol milyan oo dollar oo deyn ah xilli uu isbahaysigaasi wajahayo dhaqaale la-aan baahsan tafaasiisha warkan waxaa haya marwaan maxmed xilli gaalada caalamka ku fashilantay inay maalgeliso isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee loo bixiyey ee u s oma ay dowladaha afrikaanta ah ee ciidamadooda duulaanka saliibiga ku joogaan soomaaliya dalbanayaan bixinta lacago malaayiin dollar ah oo deyn ahaan u qaatay taniska ciidankaasa warbixino soo baxaya ayaa sheegaya in dowladaha ku bahobay ee isbahaysiga kufaarta afrikaanta ay codsadeen in la bixiyo lacag dhan sagaashan saddex dhibic sideed milyan taasoo ah lacag deyn ah oo lagu leeyahay taniskii hore ee atamisa lacagahaas oo la sheegay in lagu bixiyo mushaaraadka iyo kharashaadka kale ee ciidankaasi kufaarta ahaa dowladahan loo yaqaan turuub contributing countries oo markii hore sugayay in maalgelin rasmi ah oo loo helo isbahaysiga e u s oma ayaa iminka muujiyey niyadjab xooggan waxayna ku soo uroreen keliya inay codsadaan bixinta lacagaha diinta ah ee lagu leeyahay atmisa oo ah magaca laga guuray ee isbahaysigan waxay gaalada caalamka uga digeen in lacagaha deymaha ah ee isbiirsaday ay khatar gelinayaan joogitaanka ciidamadooda ku sugan gudaha soomaaliya iyo howlgelinta isbahaysiga cusub ee e u s oma maadaama aan maalgelin loo helin howlgalka cusub ah halka weli lagu leeyahay ku dhowaad boqol milyan oo ah diinta howlgalkii hore ee atmisa warbixinadu waxay sheegayaan in lacagaha lagu leeyahay isbahaysigan oo ka kooban sagaashan saddex dhibic sideed milyan oo dollar ah atmis lagu yeeshay inta u dhexaysay labada kun labaiy labaatan ilaa labada kun afar iyo labaatan waxayna lacagaha u kala qaateen soddon afar dhibic shan milyan oo lagu leeyahay uganda kenya oo lagu leeyahay lacag dhan shan iyo toban dhibic toddoba milyan etoobiya oo ay ku maqan tahay lacag deen ah oo dhan toddobiyo toban dhibic laba milyan burundi oo isticmaashay deen dhan sideed iyo toban dhibic hal milyan iyo dowladda rajada jabuuti oo ay ku baxday sideed dhibic saddex milyan wararku waxay intaas ku darayaan in lacagaha deymaha ah si weyn loogu dooyi doono shirka dhici doona caasimada dalka qatar ee dooxa oo isaga laftiisa aan rajo badan laga qabin waxayna khubar dhanka ammaanka ah sheegeen in deymahan isbiirsaday ay saameyn weyn ku yeesheen howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya waxay tani kusoo dhegmaysaa xilli dhowaan uu fashilmay shir u dhexeeya golaha ammaanka ee gaalada midowday kaasi oo la doonaya in lagu xaliyo kala aragta duunaanta ku aadan maalgelinta isbahaysiga cusub ee e u s oma balse waxay natiijadu noqotay in laisku fahmi waayo dhaqaalaha ku baxaya isbahaysigaasi mahadsanid marwaan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal qaraxa oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen ee deegaanka buuran ee hoostaga degmada mahadaaya ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa lala eegtay ciidamo burundees ah kuwaasi oo ku lugeynayay deegaankaasi waxaa qaraxaasi ku baqtay laba askari oo ka tirsan ciidamada kufaarta burundi dhanka kale wilaayada bokool ee ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay habeenkii ahaa dagaal culus ku qaaday saldhigga murtadiinta degmada waajid shabeellada hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuleen gudaha degmada buulmareer ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa isbaaro u tiilay deegaankaasi waxaana ku dhintay qaraxaasi hal askariya halka mid kalena oo ku dhaawacmay madaxa kooxda riddada ayaa la sheegay inuu isku dhiibay waxaa loogu yaro gaalada caalamka isagoona qorshaynayay inuu kulan la qaato mucaaradka haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cabdiqani maxamed xiisadaha siyaasadeed ee ay waajahayaan madaxda ugu sarreysa kooxda riddada soomaaliya ayaa sababtay in wax loogu yaro beesha caalamka ay awaamir toos ah siiyaan xasan garguurte iyo xamse cabdibarre ilwareedyo ayaa sheegaya in madaxa kooxda riddada uu ku qasbanaaday inuu ka tanaasulo go'aanadii uu horay u soo saaray oo ay ka mid ahaayeen qabashada doorasho gaaleed qof iyo cod ah iyo wax kabeddelka dastuurku sheega ay ku dhaqanto kooxda riddada sidaa ay wararku sheegayaan xasan sheekh ayaa u sheegay shisheeyaha saliibiyiinta caddaanka ah ee ku sugan xerada xalane inuu soo dabcay islamarkaana uu horaanta bisha soo socota ee juun uu qaban doono shir uu ku casuumayo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah taasoo ka dhigan isdhiibad siyaasadeed cali balcad oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa muqdisho uga dhawaaqay inay shir ku martiqaadeen siyaasiyiinta mucaaradka ah dabcan waxaa jira maamul goboleedyo dee hadda awoodi haysta oo maandeed haysta oo gobolla xukuma oo amnigii iyo meesha doorashada laga qaban lahaaba qeyb ka mid ayaga mas-uulka ah loo baahan yahay inay qeyb ka noqdaan talajeedinta sidoo kale waxaa jira madax hore dalkan soo maray taariikh u leh doorashooyin hore soo qabtay dalkan mas-uulka ahaa ama ha ahaadeen madaxweyneyaal ama ha ahaadeen guddoomiye baarlamaano ama ha ahaadeen braaministero ayagana u baahan in la dhegeysto ra'yigooda ayagana siyaabo kale madaxdu mataqaana ay ula xiriiri doontaa imaanshiyaha muqdisho ee ra-iisul wasaarayaashii soo maray kooxda ridada iyo shariif murtad ayaa la rumaysan yahay inay sare u qaaday cadaadiskii saarna xasan garguurte iyo xamse cabdibarre mucaaradka ayaa hub culus oo ay ku rakiban yihiin gaadiidka gaashaaman ku dhex wata wadooyinka magaalada muqdisho arrinkaas oo diraya digniino ah in wax walba ay dhici karaan haddii uu garguurte ku adkaysto doorashada kushubashada ah ee uu dib ugu soo laabanayo arrimahan ayaa imaanaya xilli mucaaradka murtadiinta ay maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta ka weerarayeen siyaasadda ay ku dhaqanto kooxda ridada soomaaliya mahadsanida cabdiqani ugu dambeyntii beelodega wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa hadeedo xoolo nool oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee dagaalka cismaan axmeduubow ayaa warbixinta warkan haya iyagoo ka qayb qaadanaya jihaadka waddada allaah kuna bixinaya maalkooda ayay beelaha xawaadle iyo daguudiya waxa ay xoolo isugu jira geel iyo ari ku wareejiyeen maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabado ay beelahaasi ku wareejinayeen xoolo ay ku bixinayaan waddada allaah ayaa ka kala dhacay maamulada degmooyinka jilib iyo saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe hoggaanka beesha xawaadle ayaa tiro geel ah waxa ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib qaar ka mid a nabadoonnada ayaa ugu horreyn suldaanka beesha ku wareejiyey geela infaaqa ah halkan waxaan iskugu keennay deeq oo aan ugu talagalnay mujaahidiinta furmaha ku jilbadooban ayaan ugu deeqnay annagoona cidna qasban ayaan u garanay walaalahaas in aan uga deeqno maanta furmaha in meel walba la joogo si awoodeed waxaan halkan keennay afar neef oo geel ah mujaahidiintaas lagu wareejiyo aan ugu soo deeqna insha allahu mujaahidiintana garabkooda ilaahay ha galo adduunya aakhara halkan waxaan u joognaa annagoo ah odayaasha xawaadla in aan ku wareejino walaayada afar neef oo geel ah marka waxaan jecelnahay kaalmo allah ugu dhigan annagana adduunya aakhir allah noogu shafeeco suldaan maxamuud ismaaciil oo ah suldaanka guud ee beesha xawaadle ee wilaayaadka labada jubbe ayaa isagana geela ku wareejiyey mas-uuliyiinta wilaayada geelaas waxaa bixisay beesha xawaadle anigoo ah suldaankii beesha xawaadle ee labada gobol walaalayaal geelaas deeqda ah waxaan ugu talagalnay walaalaheenaga jooga fakuurta in aan u sheegno inaan garab taaganahay insha allah oo aan la taaganahay habeeniya maalin ka ahaato xoolo ama naf iyo maal intaba walaalayaal insha allah waxaan leenahay marka walaalayaal waan idognahay waan idin garab taaganahay insha allahu raxmaan kiina dhaawacman ilahay waxaan ka baryaynaa inuu ilahay dhaawaciisa afiyo kiisha yihiin shahaadada ilahay ka aqbalo walaalayaal geelaasi waa afar neef oo geela oon ugu talagalin insha allah walaalaheena geelaasi dadkii keenay oo bixiyey beesha xawaale degta gobolka jubbada dhexe dhanka kale beesha dagoodiye oo ka mid ah beelaha degaha wilaayada ayaa tiro ari ah waxa ay ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee degmada saakow suldaan maxamed carab oo ah suldaanka guud ee beesha dagoodiye ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa isagana wareejintaasi ariga kadib waxa uu la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus naga guddoon waali tobankaas neef oo ariga beesha dagoodiyaha soo bixisay waa infaaq fii sabiililaahi waxaan ku garab taagannahay wiilashaas safoofta hore ku jiro oo la xisaabtamaya cadowga ilaahay la xisaabtamaya ayaan ku garab taagannahay waa infaaq sii fii sabiililah kow noo maaha laba noo maaha saddex noo maaha kuwo intaan ka badan way soo socdaan horna waan u bixin jirnay waxaan ku garab taagannahay safooftaas ragga la xisaabtamaya murtadiinta iyo saliimiyiinta waana wax ilaahay dartiis aan oo baxayno wax beesha la qasbay maahan ayagaa soo gartay ayagaa noo dhiibay jinni waaligan shacab darwiish naga guddoon adigan wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu muddooyinkii lasoo dhaafay qabaa'ilada dega wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa uu kala hormarayey bixinta xoolaha kuwaasoo ujeedkoodu yahay in lagu difaaco diinta islaamka sidoo kalena lagula dagaalamo gaalada dalka ku soo duushay mahadsanid uubow walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dhuhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan oo anaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkaaga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu